wadada isku xirta hobyo iyo wisil oo lixdan kilomitr ah wadadaasoo waaga hore loo socon jiray oo wareeg dheer aheed oo loo socon jiray hobyaha meesha lix saac waxaa ilaahay haldigiisa ah inaan loo socdo maantay wax afartan iyo aan dhameen labaatan iyo laba daqiiqo gudahood waan garta wadadiias isku xiraysaa ee hobyo iyo wisil ma dhammaatay mise weli way socotaa way dhammaatay way dhammaatay hobyaha xaritasteedu ka dhacay dhammaan aad baan ugu faraxsannahay dhammaan degmooyinka reer marta reer galmudug gaar ahaan degmada wisil iyo hobyo oo wadadaas wax badan ay ka faa'iideen aad baan ugu faraxsannahay cabdirashiid faa'iidada waddada uu leedaha marka wax yar kaaga saafo runtii waxaa ka mid ah wisil iyo hobyo inay dadkii miyiga degan ay iskaga qaataan mootooyinka caanaha oo hobyo loo loo iibgeeyo maadaama hobyo degmo ay tahay maaragtay babaleyshi badan ay joogaan dowladdiina dhan ay degan tahay marka waxaa ka faa'iidna waddadaas ganacsi horumar iyo haddii isdhexgal bulsho oo galmudug oo dhan ah waan garta waxaan kaa rabaa waxaad sharaxaad iga siisaa qaabka waddadaani loo dhisay waa qaab caynke ah
qaabka waddada loo dhisay waxay tahay qaab waxaa weeyaan maar marka hore waxaa la sameeyey sahan waddada intaan la bilaabin waddadii hore way wareegi jirtay wareeg dheer bay geli jirtay hadda hobyo meesha toos loo aada awal waxa la bari jiray waddan dheer waxaa looga carari jiray waddada dowlad iyo adila bacad iyo waxaas baa looga carari jiray marka waddada haddaad tusaale kaasi waddadu waa meel labaatan mitir way ballaceedu waana jay dhagax baa la dhigay dhagaxaas markii lagu dhameeyo sale hobyo iyo wisil waxaa la saara carakaawo markaas ka dhacaya waxaa la saara jay waxaa u dhiman kaliya laami bis wax kaloo waddadaa u harta ma jiro hataa diinshubyadii waa loo yeeray meel kasta waa loo habiyey marka horey dadka wisileed bal qaab caynkee ayay ugu safri jireen hobyo ka waran caqabad caynkee ayaa ka haysatay runtii caqabad weyn baa naga haysatay waxaa ka mid ah caqabadaasu baabuur badan oo rakaabka saarayiin intay booyi ku dhaceen inay ku baabi'een oo warqaba ah oo qofka ka soo laaban waxaa kaloo caqabad naga haysatay baabuurka markuu wisil ka tago ilaa hobyo lix saac buu socon jiray waayo anagu dad safarana oo hobyo kama maarana oo ka ganacsanaa marka subaxii markaa gaariga raacdid ilaa lix saac oo safaraa gelaysaa gaalkacyo iyo hobyo gaalkacyaa noo dhib yareed gaalkacyo wuxuu noo jidaa maaragtay adila kuriya boqol iyo wuxuu noo jidaa malanayaa maaragtay kilomitr zaa'id ah oo noo jidaa gaalkacyo laakiin ayadaa noo dhib yareed gaalkacyaa noo dhib yareed hobyo way dhib badneed boolaa lasii mari jiray geedaa laga dildhici jiray boolaa gaari la dubi jiray markuu roob jirana doobaan baa la geli jiray dadka ku baabigi jireenba xoolo iyo dad iyo dunya intaba
marka isticmaalka waddadaani ma bilaabatay mise weli ma bilaaban xarigjirka oo keliya ayaa dhacay waddada isticmaalkeedu way bilaabanta way bilaabatay markii socotana waa lagu socon jiray markii la dhamaystirana dadka dhan waa loo fasahay hadda idhahay waxaa saaray baabuur badan oo candhabiidayaal oo u socda gobollada dhexe oo rarka soo qaado hobyo sida sigaarka oo kale caleentao kale shidaalka oo kale raashinka oo kale runtii waxaa weeye tusaale weeye dadkuna way ka faa'iidaysteen oo dekadiyo weli la dhisin ayaa iyadoo macdil ah oo dad ganacsiyaala maalkoodii u biireeyeen oo dooma waaweyn wax lagu dijinayo shacbira la keenay baa runtii dadku mar hore dergi waxaa arkaysa qof shaqaalaha tagahaya lix maalmoodoo maqnaanahaya isagoo shan iyo toban milyan lix iyo toban milyan toddoba boqol oo doolar deegaanka ku salaamanaya dhaqaalihii waa noo kabcay roob waan helnay alxamdulilahi marka waxaa waxaan rabnaa marka deegaanka dhammaan reer galmudug in horumarka waddooyinka laga shaqeeyo ma ahan dekad keliya meel ku taalo waxaan qabaa haddii laga dhiso waddo kale wisil isku xirta iyo cadaad inta udhexayso tuulooyinka way faa'iidaysan karaan miyiga iyo magaalo waa la faa'iidaysan hadda dadka miyiga markaa wareystay galaanka caanaha waxaa laga sii jiray waagii hore toddoba kun oo shilin maantana hobyo wuxuu ka marayaa soddon iyo laba kun oo shilin moodtuu saaranayaa galabtana waa loo jiraya adeegiisii iyo haddii la kuraya lacagtiisi oo isku dhan ah marka dadku aad iyo aad baa waddadaas uga hambaliyayna waana soo dhaweynayna aad iyo aad wixii horumar ah oo dhan oo galmudug ka socda afayeene hobyo imse kilomitr ayay inii jirtaa hobyo waxaa noo jidaa lixdan kilomitr waddada hore wareegaa markii la mari jirana waa lixdan kilomitr markii saacadaha lixdan kilomitr lix saac loo soconaya waa dareemi kartaa oo gool iyo gebi gaarigu wuxuu u socdaa sida qof lud ah saasuu ciir ciiraya mar baa laga yaaba inuu ku jiro khasaarooyin badan baa ka geli jiray marka haddana waddada laftirkooda khasaaraha hadda way jiraan khasaarooyin way jiraan oo hadda wax maarta kala marna baabuurtii qaadka zaa'id loo eryayo maalin walba ay rugmanayaan darwal darwalna xumo oo maartay oo wax darwala aysi jirin oo waddada waddada nadiifa wey gaariguisu geli karin dankii loogu talagala waa geenayaa mana ciri karo qaadka iyo dadka qaadka u muuqda marka dhibka wuxuu kusoo laabta waddadan ugu weyn waxay tahay baabuurta gaalida oo maalin walba maydkeeda iyo daawiceeda dhinaca kale waxaan kaa rabaa waxaad iiga warantaa iyada waddada isku xiraysa wisil iyo gaalkacyo oo ah xarunta gobolka mudug
waddadaas isku xirta gaalkacyo iyo wisil waa waddo weyn waa waddo waxa weeye hal sano gudahood sida injineerada iyo karbaniguba caddeeyeen kusoo afsari doonaan waayo waddadu way ka dhig yar tahay waddada wisil iyo hobyo isku xirta waayo ma laha buuro ma laha buhulo carakaawadana waxaa laga jibinayaa magaalada meel kastaba wisil iyo gaalkacyo carakaawada waa iska way iska dhooban tahay laakiin tan dhibka haysta dadku wuxuu ahaa oo labada sano muddada ah dadku dhejiyey waxay ahayd buhuliyii iyo bacdkii oo maarta la xelayo oo geejiniyo iyo wax lagu abuurayo bacdcilo lagu samaynayey iyo wadadii oo doora ah iyo biyo xireenadii oo la xirayay iyo waxaa iskugu dabdamtay iyo wadadii dalcada ah waayo wadanka waa buuraanay annaga sida waxa annaga hobi waxaa noo dhexeeya magaalo leera gawaan gawaanna anteenadoodu waa hal mitir anteenada ka taagan oo hormuud waa hal mitir annaguna teenana waa toddobaatan mitir marka waa dareemi kartaa doorahaas iyo wadadii sida loo suro lahaa dalcadaha biyaha soo soo rodaay sida loo habeen lahaa wallahi waxa anuma wadhageen ba shan sano iyo lix sano in lagu soo absarayo laakiin alxamdulilah waxaa oo ilaahay mahadiis ah ayoo wax dhibaa ka dhicin nabada ka dhacday in si weyn loogu guulaysto hobyo iyo wisad isku dhaxaysa ayadoo nabadgelyaana xarida looga jiray oo guud oon baana kasoo qayb gashay ilaahay baana mahadda iskale iyo iyo dhammaan shacweynaha reer galmudug dhammaantood afayeene ee wadadan isku xiraysa gaalkacyo iyo wisil goormo ayuu qorshuuya in la bilaabo
wadadaan qorshaheedu wuxuu yahay kabarigii uu soo guuray laba weeyo kabari usraa qabarka lagu soo gaarayo mid wuxuu degayaa meel la yidhaahdo wisil wuu ka bilaabayaa midna wuxuu kasoo bilaabaya gaalkacyo taas waxaa la yidhaha gaalkacyo kasoo bilaabaya cushaako midkan wisil ka bilaabayana waa dog oo awalka isku guulaysatay inaan isku xirto hobyo iyo wisil marka alxamdulilah waa soo dhaweynaynaa ee wisileed haddaan haysana waa ugu badna kabariga marka hore wadada la bilaabayana wisilaa laga laga bilaabay mar shacabka wisileedna kaalinta ay ka qaateen ilaahayna waa ogyahay gobole waa ogta shacabka reer galmudug dhammaan waa ogyahay kabaniyaashan dhisaya wadada marka laga yimaado bal ka waran shacabka reer warsileed sidee bay ugu diyaar garoobayaan inay uga qayb qaataan dhismaha wadadan
runtii shacabka reer wasiireed markii hore oo wadadan la xari jirayay oo fuud badan ayaa kasoo qayb gashay sida dowladda dhexe maamul goboleedka galmudug dhammaantiis iyo qaybaha arrimaha bulshada runtii waa u bardignay ilaa laba kun oo qof oo haddii la kula mas-uuliyiin ah ayaa casunnay qarashkii baxayay markaas iyo qalabkii iyo tayeentii iyo amnigiiba reer wasiireed baa dunka u saartay haddana waxaa ballan qaadaynaa wadadaasi lowgeeda amnigeeda ilaa laga geenaya gaalkacyo ilaa xuduudda wasiireed deegaan kastaba wuxuu leeyahay maartay xadin ummadda reer galmudug ma laha xag laakiin deegaan kasta wuxuu leeyahay deegaan kalaa loo dhiiba annagu ilaa aan ka gaarsiinayno ceelguura oo meel ka sukaysa inkastoo tuularin u badan yihiin laakiin ilaa ceelguura waxaan ka rajeynaynaa si nabad ah wanaaga farxaddii reer wasiireed kula shaqeeyeen rag iyo dumarba iyo hooyooyinba inaan kula shaqeyno garbino waayo waana aragna faa'iidadeeda dadka kalena waxaa ka codsanaya reer galmudug waddada ma faa'iido yara dekadii la mid tahay marka in waxaa rabnaa waddadaas qayb weynna laga qaato wixii gacan siiyeen waxaa ku leeyahay waxa gashateen haddii ilaahay ku leeyahay ilaahay sima xidisana ka waraabiyo wixii caqli iyo maal iyo maartay saxaafadda sidoo kale ayadana kaalin weyn bay ka dhacaato waayo waxa wax gudbiyaa ama wax gaarsiiyaa ama bulshada way kala fogta miyi magaalaha kala joognaa ismaqlasiiyaa waa saxaafadda runtii hadda gobollada dhexana aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa horumarka deegaankan iyo deegaanada galmudug dhammaanteeda ka wadaba si dadku uu warka u kala gaaro afayeene waxaad iiga warantaa amniga guud ee wisil waa sidee
amniga guud wasiir waa mid laisku hadleyn karo dad waxaa meeshaan degan reer galmudug oo aan kala socneen dadkuna amnigu wuu u taagan yahay waa dad wada dhashay waa dad mar walba ka shaqeeya nabadda guud ee deegaanka waxay diyaar u yihiin qof kastoo reer galmudug ah inuu meeshaan xor u yahay qof soomaaliyaana inuu xor u yahay qofkii ajnabiga oo sharci ka haysta dowladda galmudugna inuu meeshaa imaan karo laakiin qofkii aan sharcina ka wadan ummadda reer galmudug ama dowladda galmudug gacan biraa ku qabanaya waxaan arkaynaa qof amnigeenna iyo haddii la qaqal gelin kara laakiin ummadda reer galmudug dhammaan waa u sunanyahay sid iyo hobyo iyo cadaado iyo meel kastoo iyo dhuusamareeb oo caasimada ah waa u sunannahay xoolaha waxaa ka doonanaa haddii ilaahay ku leeyahay meelaha reer galmudug degan yahay waagii hore baadida mala la kala raasa jirin laisma dhex mari jirin waxa wax weeye qofka bini-aadanka oo noloshiisa ay ku martay ee martay waa caafimaad iyo amni inuu helo waagii hore caafimaad dadka wuu haystay laakiin amni isku dhex mara ma la haysan maanta waxaa ilaahay anfiida qofku dhuusamareeb inuu joogi karo cadaadu joogi karo hobyo joogi karo musul uu ka noolaan karo taasna waxaa keenay isdhexgalka maamulka maamulka wax walba yaa dhaqaala la-aan ha jiro oo maamulkiisu shaqeyno degmooyinkii oo si wax laga rabay waxbarashadii iyo kaamihii dhaqaalaha yuusa sameyn laakiin wuxuu sameeyey isdhexgalkiisu dhaqaalahana way imaan doonta hadda waa kan wadooyinka la dhisay dekadii la qalqaalinayo duusamare waa ujeedaa shararka uu ka socdo cadaada sidoo kale marka waxaa loo baahan yahay shacabka reer galmudug intaasu sanaa wax ku jirnay kala qoqof dad iyo shaqo kaadilaa kure kala xisaami waxaan ilaahay ka rajeynaynaa isdhexgalkan maanta ummadda reer galmudug isku aragtay inay ku adkaystaan nabadana lagu qaato gacanta maamulkuna dadku waa u dhexeeya waxaan ka xusanaya cuqaasha maamulka madaxweyneyaasha madaxweynaha galmudug baarlamaanka inaa ma galmudug marbay ka tugin meeshii xumeed inaan loo celin meeshii xumeed inaan loo celin baan ka xusanaya soomaaliyana hore loo socdo soomaalida kale walaalahan lasoo dhaweeyo dadka haddii ilaahay ku leeyahay maarta la garab qabto waxbarashada la xoojiyo waayo maamullada maanta waxaa lagu tiltamaya maahan dagaal waxaa lagu tiltamayaa aqoon galan iyo buug waxaan ilaahay ka rajeynaya ummadda reer galmudug meel kasta ay joogtaba kii shaqeeyaa gelin gelin kale inuu wax qabto afayena waxaa sheegtay in amniga wisil uu yahay mid wanaagsan haddaba waa tuma cidda amniga ee wisil gacanta ku haysa
amniga gacanta waxaa ku haya shacabka degmada ku nool oo wasiileed baa gacanta ku haysa shacabkii ayaa askar ah marna way shaqeeyaan marna amni markaa maqalno wax jiraan oo kale oo wax wax qulaysa aan dareeno oo haddii ilaahay kuri ciidankeena waa wax adugu gaaraya sagaashan iyo toban gobol oo maanta booliis ah oo deegaanka jooga ka shaqeeya waxaana gacan siiya shacabka degmadan iyo wixii kale oo ay garaab ay ka helaan maartay dowladooda maamulkooda inkastoo maamulku uusan bara dhaqaalo waaweyn uusan hayn laakiin wuu dadaalaa laftigiisu waxaan marka shacabka gacanta ku haya shacabka ayaa is-aamina qof walba cadowgiisu gurigu ku ilaaliya shacabka sida waxay isku dhaarsadeen in amniga laga wada shaqeeyo hagar la-aan muqadas inay tahay qof reer galmudug inaan meesha wax lagu yeerin qof soomaali ah wax lagu yeerin qof ajnabi ah wuxuu doona ha aado ka haysta ogolaasho galmudugna inaan wax lagu yeerin deegaankaas baa fartas la saarta annaga iyo shacabkaba shacabka shacabka reer wisil marka laga yimaado aaway ciidamadii ee dowlad goboleedka galmudug kuma sugna miyaa wisil
ciidamada dowlad goboleedka galmudug wax tababarna ugu maqan maahaana ciidankan hadda jooga waa ciidan markii hore magac galmudug ku yimid laakiin dhaqaale ahaan iyo mushaar ahaan iyo kaabal ahaanba deegaanka ayaan xadiilaa guura ka caruurinaa ayaga naftirkooda waa waa ciidan waxa weye ciidan deegaanka ciidan deegaan kale hadduu ahaan lahaa kuma hayneen gacan waayo nin xaas kasoo tagto u baahan mushaar joogto ah kuma hayno laakiin annagii baa isqalabeennay annagii baa gudaha usina wala tababaray annagii baa har iyo habeen u taagan reegan amniga markii aan noqono haddiina bas kasta usil joogaan badanaa waaba askarba hadda xageedba markii la aado waayo ciddiina waa u shaqaynayaa deegaankiina waa joogaa ilmihiisina waa la joogaa markii loo baadana howlgalla diyaar buu yahay qolkiisa dadkiisa jidiintiisina difaaca n ugu dambaynta afayeene waxaa sheegtay e, amniga wisil inay gacanta ku hayaan shacabka deegaankaasi bal ka waran sidee u damaanad qaadi kartaan amniga ee kabaniyaasha dhisaya waddada isku xidhaysa wisil iyo gaalkacyo
runtii horta waa sax annaga dadku way fasax qaataan runtii way fasax qaataan waxay ku fasax qaataan oo iskugu hadlayn karaan amniga annaga waxa weye waxaa noo hortaleenaa ciidan sagaashan iyo toban kusooda oo booliis ah oo u taagan mushaarna bil kasta qaataan mushaarkaasaan kuu sheegay marna galmudug usoo tuurto marna anagu aan gacan biraa ku hayno oo dhaqaalahooda iyo jiifkooda iyo cuntadooda iyo mushaarkooda aan siino deegaanka dadkii ka dhashay ah oo deegaankana ku nool ah marka wixii ka siyaada ah oo loo baado howlgal ah waxaa sameeya dadka deegaanka ah ayaa qaarkood la tababaro shacab ah ayagoo ganacsigooda wata markii loo baado amni ama la dareemo culays dal kasta ka yimaada adugu isu fara badan yahay marka waxaan sameynaa markaas annaga diyaar garowna qofka shacaboo tababaran tuutiisa isu rida asagoo qorigiisa gurigu yaalo amnigiina gacanta ku haya shaqadiina gacanta ku haya waa dad waxa weeye isjecel maartay dalaskuna la kala sheegin la kala gufurnaan isdhexmarkuna aad buu u fiican yahay